Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Weli Cali ayaa ka qayb galay kulan ay markaasi isku xoguraysanayeen mas-uuliyiintii howlwadeenada wasaaradda kulanka oo ujeedkiisu ahaa is-xoguraysi iyo kala warqaadasho ayaa waxaa soo agaasimay agaasimaha waaxda isku xirka mashaariicda ee wasaaradda qorsheynta Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Xasan waxaana ka qayb galay howlwadeenada waaxaha kala duwan ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubbaland agaasimaha waaxda isku xirka mashaariicda ee wasaaradda qorsheynta Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Xasan ayaa ugu horreyn kulanka ka warbixiyey
ajandaha ugu weyn ee kulankeena soo dhawaada waxaan u sameyneynay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo agaasimaha oo muddooyinka u dambeeyey ku maqnaa shaqooyin kala duwan oo overseas anano dalka dibaddiisa diaspora engagement iyo howl badan oo investment la xiriiro wasiir iyo agaasime soo dhawaada kulankanaga waxaa waay inta badan waa iska xog waraysi maadaama dee aad baalkii muxuu ahaay howlo shaqa kala duwan adinkana aad noogu maqneedeen annagana aad nooga tagteen shaqooyin fara badan oo dee siidka oo muddo muddooyinka u dambeysa laga yaabo waqtigu inuusan nawada saamaxaynin caawa inaan waxyaaba badan ka sheekaysano laakiin update iyo xoo- xooga kala duwan oo gaagaaban inaan wada qaadano dhammaantanada agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Weli Cali ayaa soo dhoweeyay kulanka xafladda waxaa weeye isxog waraysi isu imaad wasaaradda qorsheynta taytarku marka waa inta ayada ee taasaan raba inaan wax yar aan xoogaa socon waan kala maqnay muddo shaqooyin baa lagu kala maqnaa waxaan u malaynayaa ritriidka doonow aan aadnay oo runtii wasiirka uu qabanqaabada iyo abaabulkeeda uu lafdhabar u ahaa aanan rajeynayo ishin qurux badan oo qurxan oo hirgelin oo saameyn dowladnimo maadajin dowladnimo isxog waraysi wax fara badan oo runta ka dhashay oo rajeynayo inuu soo socdo waxaan rajeynayaa ilaa kulamada iyada ahe telefoon iskuma qalmo oo iyo si weji ka weji weli inaan u fadhiisan qorshahaasi oo runtii aan isleeyahay miishan muxuu ahaa guulaystay oo aad iyo aada u qurux badnaa ugu dambeyn wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa ka mahad celiyay kulankan isxoguraysiga ay soo agaasimeen howlwadeenada wasaaradda howlwadeennadii wasaaradda inay kulan noocan oo kale u sameeyaan madaxdii ayaga ka sarraysay la isku xog waraysto waxay ka micno tahay ama aad ka turjumaysaa inay jirto kalsooni iyo saaxiibtinimo shaqada gudaheeda ah ayadana waa bogaadinayaa sida aad ugu kalsoontihiin madaxdeenna iyo sida aad maxaa la dhahay himilada iyo idinka muuqato aragtida ee fog ee runtii aad hiigsanaysaan aniga iyo agaasimuhu shaqooyin rasmi ayaan ku maqneen muddo dheer markii horeysana nairobi baan joognay ood ogtihiin wasaaradda qorsheynta waxay mas-uul ka tahay isu dubaridka abuuridda kalsoonida hay-adaha caalamka